warahmatullaahi wabarakaatu horta waa ka xunnahay arrintay dhacday waxaan u tacadsiinaynaa shacabka reer baydhaba gaar ahaan madoobe nuunmo iyo maaragtay ehelkii ay ka dhasheen dadkii meesha ku geeriyooday waxaan uga tacsiinay shacabkaasi marka waxaan ka xunnahay arrintii dhacday waxaana runtii aan cambaareynayna arrintii foolxumadee dhacday dadkii banaanbax xamadeed sameeyey oo looga hortagay xabad taasna aan ku jirin dastuurka qaranka soomaaliyeed marka arrintaasi waxaan leenahay ciddii marka arrintaas ka dambeysay in maxkamadda lala soo taagsado oona la baaro dawladdana ay baarto ciddii mas-uulka eedana arrintaas marta sharci loo keeno ayaan sha dawladda ka codsanayna mideeda kale arrintaas waa arrin fool xun dadkaasna waa dad mudaharaad nabadeed ay sameeyeen caalamkana dastuurka caalamkana kuma jirto nidaamka caalamkana kuma jirto dad martalayda ana hubaysneen in marta xabada lagala hortago waqtiyadii maarata gumaysigii hore waqtiyadii maarata ciidanka militariga dadka haystay ayaa dadka la caburin jiray arrintaas runtaadi aadan ka xunnahay waxaana u tacsiyeynaynaa dadkii shacabka reer baydhaba taas runta waa taageersannahay waxaan u taageersannahay sababta waxaa waa meeshaan waa meel maaragtay qadiyad maarata ayaa jirtay qadiyadina maarata maamuladii oo maarata dawladii aqoonsatay oo yidhaahdo saddexda gobol aan aqoonsannahay arrintaas ayaa arrintana ka dhalisay banaanbaxyadaasna arrintaas ayaa ka dambaysay shacabkana xora u yihiin inay maarata banaanbax nabadeed ay sameeyaan laakiin dawladdan xaq uma laha shacabkeedii in xabada loola hortago oo la laayo prime ministerka dal waa imaan karaa gobolka waa lagu soo qabeyn karaan waa shacabkiisi oo deegaankiisii laakiin imaadkiisi darteedii mar haddii xabasho ay ka keeneen shacabka reer baydhaba in shacabkii lagala hortago xabad runtii waxba qaynoon maarata kuma jirto anigana waxaan hubaa madaxweynaha prime ministerka iyo dawladaba inay raalli kaceen dadkaas shacabkaas oo dardara oo lagu laayay dadkii arrintaas mas-uul ka ahaa inay maarata maxkamadda lala tiigsado arrintaasna si deg degana loo baaro mas-uuliyiintii dawladda meesha joogta ayaa mas-uul ka ahaa arrintaas dhacday xasuuqaasa dhacay dhibkaasa loo geystay shacabka reer baydhaba waa shacabkeena waaye waa shacab soomaaliyeed waaye waa shacabkii maanta dawladda ku dhaaranayso waaye marka waxaan codsanaynaa dawladdii ina shacabkeeda la laayo raalli ka noqonin wixii mas-uuliyiin arrintaasi marka keeneenna in maxkamadda ay hor keenaan ayaan ka codsan lahayn